in ka badan boqol iyo soddon arday oo wax ka baratay jaamacadda balaasma faraceeda beledweyne ayaa maanta hoolka jaamacadda balaasma ee beledweyne loogu qabtay munaasabadda difaacashada buuggooda qalinjibinta kuwaasoo bartay kuliyadaha kala duwan ee ay bixiso jaamacadda balaasma ardada maanta difaacday buuggooda qalinjibinta ayaa ka qalin bedelanayay lix kuliyadood sida uu raadiyo beerulo u sheegay maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda beledweyne cabdinaasir cabdi weber waxaana uu ardada ka qalin bedelanaysa kula dardaarmay in ay sii wadaan waxbarashadooda waxaan farxadda la qaybsanaynaa mar labaad mar saddexaad ardada goobtan xaadirka ku ah ee diyaar ku ah inay difaacdaan buuggii qalinjabinta muddadii ay soo wadeen arday kasta ee meeshaan fadhiya wuxuu nasiib u yeeshay inuu maanta halkan yimaado ou difaacdo buuggiisa ama uu diyaar u ahaado inuu qayb ka ahaado farxadda saaxiibadiis kale ardadan muddo afar sane wax soo wadeen duruufo kala duwan ay kusoo baxbarteen waxaa laga yaabaa qeyb ka mid ah ardada inay awoodi waayeen inay waxbarashada dhammaystirmaan dufcaddan ugu yaraan laba boqol arday way dhammaayeen haddana boqol iyo soddon arday ayaa maanta buga difaacanaysa nasiib wanaag intaas qaarkood ay u saamixi waysay duruufo dhaqaale iyo duruufo soo wajahay marxaladihii ardada ay soo mareen lama soo koobi kara waxaa qeyb ka qaatay waalidiintii oo u dhabar adeegay juhdiga iyo dhaqaalihii loogu baahnay inay la gaar u istaageen jaamacaddu kaalinteeda waxay ahayd inay hagto ardayga iyo inay u diyaariso macalimiintii waxbari lahay iyo manhajkii iyo goobtii duruufihii ay soo mareen waxaa ugu weynaay inta badan magaalada waxay la qabnay biibaxada oo inta badan waxay gaab ku ahayd waxbarashada jaamacadda bilah alxamdu waxaa maanta halkaan u taagannahay lix college ama lix faculty jaamacadda balasma xarunteeda beledweyn dufcaddii tobanaad ee buugga qalbuugga difaacanaysa maanta lix dufcad waxay kala yihiin kuliyadda ugu horeysa kuliyadda caafimaadka oo ka kooban faculty of nursing faculty of medical lab iyo faculty of public healthy waxaa soo weheliya kuliyadda shareeca walqaanuun iyo kuliyadda information technology i t-da iyo facultyga business management waa lixdaas faculty oo maanta halkaan aan diyaar u nahay inaan farxaddooda qayb ka mid ah ay maanta soo bandhigaan waxaana dareemi kara qofkii afartaas sano wax soo baranay ee maanta marxaladdan taagan iyo waalid iyo saaxiib iyo walaal iyo macallin intaba iyo maamul ay garab taagnaayeen qaar ka mid a ardada difaactay buuggooda qalinjibinta oo la hadlay raadiyo beerula ayaa u mahad celiyey maamulka jaamacadda waalidiintood iyo cid kasta oo ku garab siisay inay heerkan soo gaaraan walaa dareenkayga maanta aada u farxsan yahay maasha allah sababtoo ah waxaan gaarnay maanta guulaheennii oo in badan aan sugaynay oo afar sano aan ku tiritida cabeelaynay inaan halkaan soo gaarno bismillaah magacayga waa axmed daahir mahadale waxaan ka mid ahay ardayda jaamacadda balaasma kuliyadda shareeca walqaanuun aad baan u faraxsanay maanta maadaama ay soo dhammaatay heerkii ugu horreeyey ee jaamacadda alxamdulilah aad baan u faraxsanay bismillaah magacayga waa caaisha axmed cabdi dhigata jaamacadda balaasma maantana tahay difaacashadeeda faculty of nursing aadaa ugu faraxsanahay waxaa muddo badan sugayna maanta inay noo hirgalaan oo dadaalkeenna aan ka mira dhalanay marka koowaad allah subxana wa tacaala mahad iskale marka xigta waalidiinteedii in muddo ay soo garab taagnaa walaalaheedii asxaabteedii dhammaan aaday u mahadsan yihiin dufcadan ayaa noqonaysa dufcadii tobanaad ee ay soo saarto jaamacadda balaasma faraceeda beledweyne tan iyo markii laga hirgeliyey magaalada beledweyne islamarkaana waxa ay jaamacaddu ka qayb qaadataa horumarinta waxbarashada gobolka hiiraan